bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo ee idaacadda warsansinhayda baarlamaanka hirshabeelle iyo weybayo khilaaftu meel maryeena wasiirada cusub ee maamul goboleedka hirshabeelle toogasho ku dhiidii magaalada gaalkacaya afar qofna weybayo geeka deegaan toban kilomitar jarta degmada bardaalanka ka amuudana cudurka shubanbiyoodka qoysasa barakeedii abaarta ku jarta koonfur galbeedna baydhabo iyo hadeerenga deeqraashin oo ku koytay hay-adda raxmaya geeka lanqaybiyo qoysas barakacyaale oo kanoolanka amamka kayaala baydhaba aana ku mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeellena weybayo eedeena jeediyana guddoomiga baarlamaanka hirshabeelle cabdiweli maxamed cali gaas oo si kululun ku hadalay xarigga universal t v ee deegaanada puntland baraadka banaanka dhuwan sidayaal hamiinamaadan idaacadda warsansing haytoyba ku mid aha madaxweynaha falastiin oo la kacasumi manka ad ee maraykanka duufaanta enawana wayba dad badan ka dhamadeena jasiiradda madagaskara ib weerar ku dhiyamanga
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhawaansidyaal hamiinfayl hamiinamo sabta waa xadnaha galahayda taarigdan iyo ka eedanta tuwikowda bil saddexaad maarsa sanadka lamada kun tomiyo todobada ha ka dhowaada warkii oofisanga qoysas deer ayaan ku dhawaad labaati todobayo weybayo geeka hadeerena magaalada baydhabo aana soo habarakeedii abaarta ku jarta koonfur galbeed magaalada baydhabo weyba maalin walba hadeere iyo qoysas bogtaale oo habarakeedii abaarta ku jarta koonfur galbeed soomaali haana soyo ku dhammaadeen xoologii iberogi kureed markii lama xili seegdiiyo arageen abaara ku dhowaad qoysas deerayan labaat iyo todoba ahaana soo habarakeeda abaarta isla markaadnaha la roori naftiyo iyo kooyan magaalada baydhabo waybanoona kula sheekaysnay sidii oo ka kooyan baydhabo imeelayo hadda ka suganyanga haye halugayten ams baabur araten baabur isku dhaafle hisi aadiyeyne maha maharana noorateeda noo ulaadaha korha ku saarne halugayne kede saasa iyo jeerta araadi oon iyo abaar intii biku dhigine biyoodigaha waayo gurimarle saasa iyo hangurni red gargaar ilaaheleha dadki may koy galaha saasle irtaakasmeelkiisidana gali ulaada oon iyo shiban iyo yeegedigeyne maaragne kuleeka saidadki nagday dadadka saasa reedadan iyo saasay ahaansi sidi gargaar ilaahele kolay dhakun ka ilaahay sheeniyo iyadee saasayda dhibka kaqabdhakiishaadi ilanaa rafaadsa ma ogaama wadina kolay biijiyoona daada daan asuuba hoolaa iyo kashugudna ayawiikamaneenkoyne walmahaada maaragna ilan hatu geeka ilaahay kusok ilan ku hatu meenkooyo ilan kaasle hatu maaragna yene ogaal maari maahum hatu galban anaga hoostiisa shaldaraaran lamba jannad koomeen walaago walaacanaka karsida biibaneed mooldada oo dadan kahay baydhabo alla konton iyo afartana kilomitran umakasarin adamagto wahaan jarta keligoo ku dheerto hata dadkan labaati todoba wahaan hata umaka koyni haa baydhabo lumeed laaka galayso ilahan darera unamadin sabika lanko unugordanya suuga hoola balis anida gordaay lankaasa iyo balis seenay ku shiiran ingalay walaan dadka walaan ku gaaday laakiin shiiran waa bidirin taasada wadi la biirin banaanka suuq waa meel gaala la kadaa baal sabarin maada oo kale dhaweeyne ilaahay nolol sheena nolol hata lahay malle nolol ilaahay ali kusuga ilaahay nolol miisaan ma nolol hata geek oo deena googi malle abaarta ku jarta soomaali gaar ahaan goboladan koonfur galbeed iyo wayba jare dad an dhammadeen waybana qoysaska habarakiidii abaartayaho ku weerahaydee qayladhaanka eedan gargaar deg deg e digniintaynka dambeydii ayaa saartay qaramada midoobeeye waybaya ka sheegtay anti abaarta soomaaliya iyo roogda meeliinka dambeydii waybaniyo sheegana haddii lan helna dadaal liska duubanye oo caalamka dhan ku qayb qaadaas antiyo dad badan an dhammadaayan abaartanga deeqraashinga ugu koyteeyadan raxmayadii kalan qaybi qoysas barag hayale oo kanoolka amamka baydhaba waa ku bishaarmay oo mukhtaar faahfaahinta warkaasnin haya deeqda raashinka hayti ogeekii eedagebide hay-adda a r c africa relief committee yo waliba yeedo ku koytee arraxma international hay-ad leerow taasaytiyo dalka qadar fadhikiishate raashinkan waliba yoon iska jarana sokor bur bariis tamar iyonay lama saddex loo saliidee dadka raashinka lisyahay waliba iyo kushalkooyana deegaanada iyonay degmooyinka gobolada koonfurta soomaaliya iyo onna iyo haano iyo tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo kushal xuli waliba iyoon badanayna dad dan yar ee islamarkaasi jina iyoon baahanahay gargaarkan waliba goobta raashinka likiyibay haytay towsilaaka galaayo kaarar aqoonsi islamarkaasi jina raashinka lakaga hadlay guddoomiyaga guddiga ganacsatada ee abaaro magaalada baydhabo yaan koreyntii goobta saytiga ku hadali waliba uuse sheegay haddii oo in ganacsatada magaalada baydhabo iyo diyaarin iyo marwalba intiioo qayb kuga hadaan gurmadka abaaro dalka ku jara waasaad ujeeddaan qaadanaya raashin noocyiisu kala duwan yihiin oo isugu jira shan iyo labaatan kiilo bariisa shan iyo labaatan kiilo oo bur ah shan iyo labaatan kiilo oo sonkor ah laba caag saliid ah iyo laba kiilo oo timir ah deeqdaasi qiimiga badan ee shanta boqol qoys ka kooban waxaa na soo gaarsiiyey hay-adda la yidhaahdo lajnata afriqiya liliqaafa assomaal xafiiskeeda muqdisho ay naga soo gaartay saad u jeedaanna waxaa na ag taagan mas-uuliyiintii hay-adda annagana annagoo ku hadlaynaa magaca reer baydhabo ama deegaankan la yidhaahdo koonfur galbeed ama baydhabo khaasatan waxaan dadkan barakacayaasha ee deeqda maanta laga gaarsiiyey aan uga mahad celinaynaa nimankaas walaalaheenna ee noo soo gurmaday oo shacabkooda dhiilada haysa ka damqaday ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu ajar iyo xasanaad ka siiyo int allaale intii raashinkaas uu gaarana waxaan dareemaynaa inay ka faa'iidaysan doonaan insha allahu tacaala bashiir macalin yuusuf bashiir badel weliba uu siinaya madaga africa relief committee oo uuse hay-addaasay tahay ta hay-adda laanhil saaray in yee qaybada raashinkan yo waliba uuse faahfaahin ku biyey raashinka meeliya koyti dadka yoon qaybiyan africa gargaarka africa guddiga gargaarka africa ama africa relief committee ama lajnat afriqiya lilghaasa raashin ilaa ay ka faa'iidaysanayaan ilaa shan boqoloo qof xawaali kida iyo maxaa la dhahaa oona ka kooban sokor labaatan iyo shan kiilo bur labaatan iyo shan kiilo bariis labaatan iyo shan kiilo iyo laba caagoo maxaa la yidhahdaa silid ah iyo laba kiilo bur ah timir ah cafwan waayo dad yani kemiyaadka ama waxyaabaha uu ka kooban yahay raashinka la qaybinayo raashinkaas waxaa soo dhiibtay dad ay naga dhexayso laa ilaaha illa allah moxamedun rasuulullah oo reer aasiya kuwait ah khaasatan hay-ada la yidhaahdo raxma alcaalamiya iyo alhaya alcaalamiya alislaamiya hay-a alkhayriya alcaalamiya alislaamiya hay-ad la yidhaahdo ayaa raashinkaa la soo baxay gebagabadii waliba mikrofonka laa ka dhowaayay cabdulaahi cali watiin doga magaalada baydhabo walina uusoo ku warbiyey waana mahaduusan jeeday hay-adda arraxma international iyo nay hay-adda kale ee fadhiga kiishaabta soomaaliya islamarkaasaytina yeeda wakiilka ku hayti ee africa relief committee taaso maarna xelishe unan argaa in maan laha ka eedii walaalaha maarna geekanin gorda in shambool qoodisay baydhowsiyan dadka tabaaraysa maaran masaakiintaha barakacay geekan baahnayo siyama may baahaninto ciidanka mahadnagaan taasoo maarana guddiga ganacsatada iyo guddiga maarana hay-addan ka socda juhdi iyo dadaal dheerka biyin si maarana muddo wan dee sii fadeen shanta boolo qoose xaqiiqdii may bua xaalad dhabtay haddii la teegin may bua may raayso xaalad ciidanka adugu marka qof allaala qofkii maarana bulshadan walan haaye ama inshaga walan sheegna doono insha allahu ciidan dhawaayana waana kala shaqeeyeen ammaanshay iyo dhininkaas may boo maamulka may boo hamiin maalan kala shaqeeya may boo diyaaringay si maarna dadkii masaakiintahay oo maarna cabadaay oo maarna abaartii oo durka saamay iyo walan dhiibi fadeen siisna aragaytan miilan raashin noocyo kala gediisanya may boo ahaya yala dhiibi deeqda raashinka haytigeeki iyo qibidii hay-adda a r c iyo weliba yeedaha ka eedase xilla deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyonay guud ahaanba gobolada dalka iyo ku teeganta abaare ciidan dora ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr iyo geeka shidkiyo xarunto cusub oo lanka tarigal intii ka shaqayta la-aanta dareerkii jinsiyada dowladda soomaaliya xaruntan cusub oo ku yaala degmada waabariya gobolka banaadir iyo shiidhegaan wayba iyo shiidhegan wayba ka sugnayay guddoomiyaga gobolka banaadir wasiirka amniga iyo agaasimiga hay-adda dareerka iyo sidaas oo kale ra-iisul wasaare khayre omeele shiidhegaaye ra-iisul wasaaraga soomaaliya sheegay dhismo xaruntan cusub ee hay-adda dareerkanti oo qeyb ku eta xarumo shalduban ee dalka ka tillaabsada doonta agaasimiga hay-adda dareerkii jinsiyada soomaaliya maxamed aadan jimcaali koofi iyo sheegeynti haddii markii la dhammaay dhismo hadda kureed hay-adda ayaa ka shaqeeyi doonta satoose milaza dhulkan laka dhisi doona dhismo cusub ee hay-adda dareerka iyo weyba biyaase maamulka gobolka banaadir weybana kayaala agaarka garoonka gaar ahaan dhismoogii la ero jaray xaafado kalluunka ee dadkii barakacyaalka hayagna laku saare xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle iyo geeka kulun iyo kuwa dhadeg magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedkaas weybayo ka-aan saxyeena wasiiro cusub oo uuse dhabaanha magacaaway madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble toddobaatii kuuka mudane oo ku tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle iyo ogolaadeen anti oo ansixiyaan golo wasiirada maamul goboleedka hirshabelle kulankanna ka ansixiyay golo wasiirada hirshabelle iyo anti uuse dareer wey baa hareeyay buuq badan oo ku dhex dhaladii baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle sheekh cusmaan maxamed bare iyo ka dhawaaqay intii toddobaatii kow xildhibaan oo ansaxiyeen golo wasiirada xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle iyo hore ay sheegeen haansho intiyo aan aqbalo doonnaa ansixiyoka golo wasiirada dhinaga kalen haana ku mid a xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle iyo waybayo eedeen anjeediyana gudoomiyaha hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle waa ko bashiir cabdulla cismaan oo warkan beledweynahan inku dari qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxay eedeyn u jeediyeen gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle waxaana ay ku eedeeyeen in uu cabrin ku hayo xildhibaanada maamul goboleedka hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka sharcigan uu ku caburinayo xildhibaanada maamul goboleedka hirshabelle si ugu joojiyo la xisaabtanka xukuumadda iyo u yeeridda madaxweynaha waa qodob qodobka labaad waxaan saa la soctaa xukuumadda waxaa la dhisay gola wasiiro golaha wasiirada sharci waxa ah inay maraan baarlamaanka waan kaga digna gudoomiyaha baarlamaanka in xukuumadda la horkeena baarlamaanka muddo ayuu qaaday haddana waxaan u aragnay wasiiradii la ansixin inay shaqooyinka ka wataan oo ay meelo badan marayaan oo ay idaacadihi ka hadlayaan oo ay sheeganayaan in wasiiro buuxayeen waxaan u sheegaynaa saxaafadda ama u marsiinaynaa in golaha wasiirada ee aan sharciyadda la hormarsiin laba hoggaansamo dastuurka sharcigana la ilaaliyo gudoomiyaha baarlamaanka ballantii uu naga qaaday uu fuliyo oo ah in xukuumadda la hor keeno golaha wasiirada lana xisaabtamo muddadii qodobka saddexaad oo aan halkan maanta isugu imaana waxa uu ka kooban yahay sidaa la socotaan madaxweynaha ballan ayaa inoo taalay oo ay dalbadeen khudbadda badbaadada iyo sharciyadda hirshabelle ballantaas oo ahayd sidaa la socotaan qodobo badan ayuu madaxweynuhu jebiyey oo dastuuri ah qodobadii si aan wax uga weydiin ama xukuumaddii aan wax uga weydiin labiyo toban maalmood ayaan waxaan dalbanayna markii saddexaad gudoomiyaha baarlamaanka inuu muddo noo qabanaya maalin maalin uu ku amaanaya waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha intii ballan ahayd ama waqtiga uu soo qaatay wixii markan ka dambeeya dulqaadkii waa naga dhammaaday waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle sida ugu dhaqsiyaha badan afartan sideed saaca gudahood inuu ku hor yimaado baarlamaanka waa dastuuri waa sharci inayba kala garanaynin maamulkii guryahood iyo maamulkii dowladda waa nasiib daro ku dhacday madaxweynaha wuxuu sameeyey konton iyo laba wasiir qabiilada qaarkood lix wasiir oo siiyey baynamaa yacni hal hal wasiir ay leeyihiin yacni federaalka sagaal wasiirna qolow siiyey toddoba wasiir qolow siiyey dadna wax ma siinba dadna waa ka tegey oo sida ugu tegey cadaalad darra waa ka dhex buuxdaa waxaa marka isweydiin leh dowlad goboleedka hirshabelle laba iyo toban wasiir oo keliya iyo laba iyo toban ku-xigeen haddii keligood xataa la sameeyo haddaan dhaqaale laga helin beesha caalamka dowladdan hadda rajada fiican shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan dhaqaale looga helin xataa ma xamali karto marxaladda hadda la joogo dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxauu iska fogeeyey eedayntaas waxaana uu sheegay in xal laga gaari doono waxyaabaha dhibaatooyinka ah ee haatan ay tabanayaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle ayaa dhowaan madaxweynaha waxay ku eedeeyeen inuu wax ka qaban waayey marxaladaha kala duwan ee ka taagan goobaha ay ka arrimayaan ee maamul goboleedka hirshabelle bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne wararkan oo derahay degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo waybayo sheegaan anti mardhow ay ti magaaladaas lakadeli bilaamay ganacsata haytee bilaamay tange wayba laka magacaabi jaray foos maxamed waybana la sheegay intii usi dili askar ku tirsan ciidamada dowladda hoose ee degmada gaalkacyo dilkan iyo kooyi kureed markii bilaamaytaas iyo diidintiya biida shankun oo shilinka soomaaliga ee askarigan dilkan jeysadiye ee ku basaday goobtii waybana milasaderey ciidamo ku tirsan puntland meelo warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo duufaanta enawa iyo ka dhowtii jasiiradda madagaskar ee badweynta hindi anka yaraan soddon siyeed qof iyo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay dhimashadii meeleyo ka dhaawacmeen dad ku badan boqol iyo siyeetan qof qiyaastii daddiirayaan qonto isida kunye qasbanaatintii oo isku ku bahan minatedio sidii oo sheegaan hay-adda maarayaasa masiibooyinka ee dalkaasa caasimada dalkaas waybaa duufaantan saameeytay dad ku badan soddon ilaa makun oo qofa duufaanta enaawayee saameyn weyn kuwa dhatay waqooyiga bari ee madagaskara muwaadinkan andhaladi wadanka bakistan iyo wayba uu sheegay intii uusa ku jiray dhibaatada iyo ka jaraan dadka iyo abaartan saameeytee wayba qofkan oo hadda kasogon dalka ingiriiska muuqaaluusa haduubi wayba la gabaahiyey ama uusugu ka hadalay haalka isiduusan aragay macluulo ku teegan soomaaliya qofkan iyo sheegay intii uusa soomay si ilaahay dartiis anka ka tuuga oo uusan ku dulqaado soomaalida xaalada nololo xun haddii oo ka jaraan meelashal dubugnayo ku nooleena saas oo kale qofkan bakistaankan dhalad iyo bilaabay tabarucaad uusan sameeyo dadka soomaaliyeed usoona ballanqaadinta soonkii sadaqada kuusaha uusa wadow intii abaarta soomaaliya in isku bedelaasa roob i barwaaqa anka dambeyntiina wararka ku kooyahay dalka yemen iyo sheegaan antee xulafada usu hogaamiyo sacuudiga iyo duqeyn dhinaga irka iyo kujeysatee meel suuqa oo yo ka dhamadeen tiro shacabe sarkaal maxaliya oo meelaaska sugnaayo sheegay intii weerarkan uusa ku dhihi dekada kalluumeysiga ee qowqa gelinkii dambe ee shalay xulafada sacuudiga usu hogaamiyaha iyo weliyan ku jawaabna warbixintan sacuudiga iyo taageera dowladda yemen dagaalka iyo kala jarta fallaagada xusiyiinta ku hela haytaa marar badan iyo la ka-eedaya intii oo jaysten dhimasho dadka marar badan iyo wayba la kaeedaya intii oo jaysideen dhimasho dadka shacabka ee ee la kaxa suuqow suuqyada isbitaalada iyo xarumo kale hana soo duqeen dhinaga irkee laha kuu qaadawa warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimada idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkaga warkan aana shuur ismaail axmed ee sinsaarte waananta siinkula dareer siyaasi asaabtay oo kala qayb qaatay oo mahadnage qayliw iyo warka farsameeyay dhugunsadayaal intii warkan kalamid ereena ku kulmaan oy basiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo